Gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gado Maxamed Xuseen Cabdi ayaa booqday mashaariicda beeraha iyo ceelbiyoodyada oo laga hirgeliyey degmada Doolow iyo deegaanada hoos yimaada kuwa oo lagu talagalay in dadka barakacayaasha ay uga baaqsadaan in ay dad kale wax ka sugaan si ay nolol maalmeedkooda u helaan. Gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gado Maxamed Xuseen Cabdi ayaa sheegay ahmiyadda ay leedahay in dadku gacantooda maalaan ayna samaystaan wax soo saarka beeraha.
gaar ahaan beeraha iyo magaalada gudaheeda wixii horumar kusoo kusoo biray iyo waxa aan rajaynayna insha allahu tacala hadduu ilahi raado sanadkan soo socdo inay noo hirgelaan waa arkaysaan meeshaan taagana waa beer beertan shaqsi ma leho waa dangud boqolaal qof oo soomaaliya ayaa ka faa'iidaysanaysa oo weliba intooda badan ay ka imaadeen bartamaha iyo koonfur soomaaliya Een, oo marka hore u imaaday baraka ahaan degmadan dolow ee gobolka gedo kuwo kaloo ka tirsan degmada gudaheeda iyo banaankeeda intaba oo reemi ah waa arkaysaan waa beer aad u weyn Een, dan gaar ah maaha qof shaqsi ama sheeganayo Een, meeshii dadka ay ku mashquul lahaayeen waxyaala aan macno u lahayn waxaan ka shaqaynaynaa inay ku mashquulaan waxyaala macno u leh waad arkaysaan wax soo saarka gudahooda intii ay banaanka wax ka sugi lahayn hadda intaasoo kun oo qoys yaa ku nool boqolaalkan qof oo meesha ka shaqaynayso oo wax tabcayso ama digir ha noqoto ama galley ha noqoto ama eh, ha noqoto babaay ama ha noqoto basal Eh, wixii meeshan ka soo baxo dhan way suuq geynayaan waxaa ku noolaanaya ummad fara badan oo soomaaliyeed baa ku noolaanayso Een, dadkuna haddii horumarka ay ku tartamaan waxyaalaha maaragtay laga filan karo waa waxyaalahan oo kale oo maanta ito waxay ku mashquulsanayaan waa nabadgelyada deegaanka ka jirto waxay beerahooda iyo wax soo saarkooda u soo saarayaan taas marka waxaan rajaynaynaa wixii meeshan aan ka samaynay inay sii socdaan oo gobolka iyo guud ahaan soomaaliya intaba inay ku firaraan oo waxaana mar walba ka shaqaynaynay waana ka shaqayn doonaa hadduu ilah raado marka alxamdulilah rabbilcaalamiin meeshaan hadda aan joogno waa dolow banaankeeda toddoba kilomitr sideed kilomitr meel jirto waad dareemaysaan een, dadka soomaaliyeed maanta meeshan ku jiro dad qabiil kuma jiraan dad gaar loo soo xilo kuma jiraan waxa ka faa'iidaysanaya waa dadka soomaaliyeed oo u badan bara- marka hore ee, ka soo barakacaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee, iyo qaar uga biirayay degmada aan joogno iyo gobolkaan joogno waa beero aad u waaweyn Een, wax soo saarka waad la wada leeyihiin kulli waa dan guud dan gaar qof u sheegan kara ma jirto Mashaariicda wax soo saarka beeraha ee laga hirgeliyey degmada Doolow iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wax badan ka bedeli doonta nolosha dadka barakacayaasha ee ku nool degmada Doolow ee gobolka Gadow kuwa aan hadda haysan inay si joogto ah u helaan nolol maalmeed